bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslm allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi wakrimna binuur اlfahmi wاftax calayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaain raxmatika ya arxam araaximiin cashirkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo labaad min suurati اlbaqara qaala allahu tacaala sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha ilaa aakhiri alaayaat qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sayaquulu sufahaau kuwii sufahada ahaa waxay odhan doonaan sufahadaasoo min annaasi ka ahaaday dadka xaggooda kuwii ducafaau lcuquulka ahaa ee dadka ka mid ahaa waxay odhan doonaan maa wallaahu maxaa ka jeediyey maa wallaahu maxaa ka jeediyey nebiga iyo calayhi salaatu salaam iyo asxaabta iyo muuminiinta maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa dusheeda maa wallaahu maa sarafahum maxaa ka iilay wamaa xawalahum maxaa ka xawilay oo ka leexiyey can qiblatihim qibladoodii xaggeed allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa dusheeda ay u tukan jireen baytulmaqdis baa markii hore loo tukanayey qibladii mursaliinta bay ahayd nebiga ka horeeyey mursaliintii nebiga ka horeeyey calayhi salaatu wasalaam markii dambe oo nebiga la yiri xagga u jeenso ayay markaa kuwaani bushiskaa keeneen sufahada waxaa la yidhaahdaa jamcu safiihin waa qofka jaahilka ah oo daciifu ra'yiga ra'yigiisu daciifka yahay qaliilulmacrifa aqoontiisu aya dhahay uu garanayo bilmanaafici walmadaarib waxyaalaha manaaficda iyo madaarta aqoonta u leeyahay qofka iya dhahay wey aayadda sabab nusuulkeeda waxaa lagu tilmaamay sida uu warinayo baraa saxaabiga la yidhaahdo radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam lamaa qadima rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam almadiina markuu nebigu magaalada madiina soo galay nebigu wuxuu salaada u tukaday beytulmaqdis lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood ayuu nebigu xaggaa u tukanaya calayhi salaatu wasalaam nebiguna markasta wuxuu jeclaa in kacbada xaggeeda loo leexiyo markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey qad naraa taqalluba wejhika fi samaai aayaddaas kuwii sufahada ahaabaa waxay dhaheen waa kuwii yahuudda ahaaye markii markaa nebiga xagga loo soo jiheeyoo kacbada loo soo jeediyey maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha war maxaa ka jeediyey qibladoodii awal ay ahaayeen dusheeda u tukan jireen taa maxaa ka jeediyey sidaasay dheheen waa xadiidka imaamu bukhaari uu soo saarayo markaasaa la soo dejiyey qul lilaahi almashriqu waalmaqrib ilaahay marka wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam lilaahi ilaahay oo keliya buu u ahaato ilaahay baa iskale uu ahaaday almashriqu mashriq ilaahay bay u ahaato mashriq isagaa iskale lilaahi ilaahay waxa u ahaaday almashriqu baa u ahaaday mashriq waa bari waa qorax ka soo bax mashriq ilaah baa iskale makaanu ishraaqa iyo soo bixidda meesha qoraxda iyo dayxu ka soo baxaan ilaahay baa iskale iyo walmaqribu maqribna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala lilaahi almashriqu mashriq lilaahi ilaahay waxa u ahaaday almashriqu iyo walmaqribu maqribna allah iskale waa qoraxu dhaca weeyaan makaanu dhicidda qoraxda halkaa weeyaan iyo dayaxay ay u dhacaan meeshii loo jeensadaba haddii awal beytulmaqdis loo tukanayey oo hadda kacbadii loo jeediyey nebiga iyo dee ilaahay baa iska leh dhammaan jihooyinka oo dhan mashriq iyo maqribba ilaah baa iska leh meel kastoo markaa loo jeensado ilaahay amro oo raalli ka yahayba dee waa jiha ilaahay amray weeyaan yahdi ilaahay waa hanuuniyaa man yashaau ciddou doono ilaa siraadin siraad intii kaayou ilaahay ku hanuuniyaa siraadkaasoo mustaqiimin toosan dadka muuminiinta ah ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa siraadka mustaqiimka waa dariiqa qawiimka ah kaasay ku gaarayaan sacaadatu daarayn labada daaroodba liibaantooda midka ay ku gaarayaan macnaha weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas oo sidee ah kamaa hadaynaakum lilislaami sidaan islaamnimada idinku hanuuninay ayaanu jacalnaakum waxaan idinka dhignay ummatan ummad ayaan idinka yeelnay baa ilaahay leeyahay ummaddaasoo wasadan cuduul ah kuwa khiyaar ah oo caadiliina cuduul ah ayaanu idinka dhignay mu'miniintii baa lala hadlayaa mu'miniinay sidaa ilaahay islaamnimada yaa aanu idinkugu hanuunino ilaahay idinku hanuunshay islaamnimada sidaas baa ilaahay wuxuu leeyahay waxaan idinka dhignay ummatan wasadaa ummad wasada ayaan idinka dhignay wasadka hadalka carabta marka la joogo waa sida khiyaarka weeyaan ama cadliga weeyaan waxa weeyaan dee khayru lashyaa awsaaduha baa la yidhaha ashyaada tan u khayr badan waa dhexdhexaadkeeda mideeda dhexdhexaadkaa wey waxaa kaloo meesha ku jira ee dhexdhexaadka haddii laga tago quluwi iyo taksiir midbaa imaanaya in wixii lagu talax tago iyo in laga gaabiyo labadaasna waa madmuumaani waa laba lacaayey oo aan fiicnayn weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala saasaanu idinka dhigna marka sida aanu qibladiinna iyo kacbada aan idin idiin jeedinay aanu uga dhignay meeshii ugu khayrka badnayd jihooyinka ayaan idinkiina waxaan idinka dhignay ummadda ummadaha ugu khayrka badan ayaan idinka dhignay litakuunuu inaad ahaataan shuhadaaa kuwa shuhadaadoo markhaanti fura cala annaasi dadka dushooda si aad sidaa u noqotaan litakuunuu shuhadaaa inaa ahaataan kuwa shuhadaa inaa noqotaan litakuunuu inaa ahaataan shuhadaa inaa noqotaan cala annaasi oo wayakuuna rasuulu rasuulkuna u ahaado calaykum dushiinna shahiida taasay ku cadfantahay litakuunuu iyo wayakuuna rasuulu rasuulkuna inuu ahaado calaykum dushiinna shahiida mid marag fura oo markhaanti kaca nebigeenna maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ummaddaani waxay ku markhaanti kacayaan ummadihii kale maxay sheegayaan markhaanti ka furayaan rusushoodii inay soo gaarsiiyeen diinta iyo xaqa innagana ummaddeenna waxaa ku dul markhaanti kacaya nebi moxamed calayhi salaatu salaam inuu ina soo gaarsiiyey xaqii oo ina soo gaarsiiyey taasuu isaguna nebigu markhaanti furaya calayhi salaatu wasalaam litakuunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu rasuulkuna u ahaado calaykum dushiinna shahiida inuu mid shahiida noqdo marka ambiyadii ummadihii hore loo diray baa markay dhahaan ilaahu xaqii waa gaarsiinay ummadihii baa waxaa la yidhi waxay diidayaan oo inkirayaan in la soo gaarsiiyo ambiyadii waxba naman soo gaarsiin bay dhahayaan ambiyadiibaa waxaa laga dalbanayaa inay beyina iyo caddayn la yimaadaan inay ummadaha diintii gaarsiiyeen ilaahayna waa ogyahay isagu subxaana wa tacaala ummadda nebi moxamed baa lala imaanayaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa ay markhaanti kacayaano waxay dhahayaan markhaanti waxaan ka nahay in la gaarsiiyey markaasaa ummadihu waxay dhahayaan min ayna caraftum xaggee ka ogaateen inna la soo gaarsiiyey waaba naga dambayseene markaasay dhahayaan ilaahay baa hadda noo sheegay kitaabkiisaa hadlayaa naloo ku sheegay nebi moxamed carabkiisaa naloo ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebi moxamed la keenayaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu isna ummaddiisii taskiyeynayaa wuxuu ka markhaanti kacayaa cadaaladoodii xadiidka bukhaariga wuxuu ahaa nebi nuux baa loo yeeraya markaasuu dhahayaa labeyka wa sacdayka ma gaarsiisay baa la dhahayaa haabuu dhahaya ummaddiisii baa la dhahaya ma laydinsoo gaarsiiyey waxay dhahayaan ma ataanaa min nadiirin midigaba nooma imaan nebi nuux baa la dhahaya yaa kuu markhaanti kacaya markaasuu dhahayaa muxamed iyo wa ummatu nebi maxamed iyo ummaddiisa markaasay u markhaanti kacayaan markaasa ummaddeena u markhaanti kacaysa inuu gaarsiiyey marka waxa weeyaan sidaas baa markhaantiga ahaanaya markaas dee innaga kitaabkeenni baa inoo sheegay oo inoo caddeeyey in ambiyadii ilaahay ay sidaa u gaarsiiyeen xaqii ummadahoodii inay gaarsiiyeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaa kamaanan yeelin alqiblata qiblada kamaanan yeelin jacalada mafcuulkeeda koowaad alqiblata kamaanan yeelin allatii tii kamaanan yeelin kunta aad ahaatay kunta aaliha dusheeda aada ahaatay waxa weeyaan wamaa jacalnaa aayaddan hadallo badan baa ku jira kan u gaaban haddaan soo qabanno wamaa jacalnaa kamaana yeelin baa ilaahay yidhi alqiblata qiblada aljihata iska soo qadaro aljihata jihadii kamaana yeelin oo markaa allateeda qiblada ka sifayn mayne alqiblata allatii qibladaasoo saa ka sifayn mayne waxaan leenahay wamaa jacalnaa kamaanan yeelin alqiblata qiblada aljihata jihadii kamaana dhigin allatii taasoo kunta calayha aada dusheeda ahaatay oo markaas aad taa soo qadarata ama waa isla mid haddaa allatii dhahdidno wamaa jacalnaa kamaanan yeelin alqiblata allatii tii kamaana yeelin kunta calayhaa dusheeda aada ahaatay oo intaanu macnaha sidaas kamaanan dhigin ilaa linaclama inaan ogaano un mooyaane wax kalestaa ogamaana yeelin man inaan ogaano yatabicu raacaya alrasuula rasuulka min man inaan ka ogaano yanqalibu gadoomaya calaa caqibayhi labadiisa gomadood ama labadiisa cirbood gadaal ugu noqonaya oo diinta shakinaya oo gaaloobaya marka waxa weeyaan qibladan hadda laguu soo bedelay oo kacbada ah oo allatii kunta caleyha hadda ayada dusheeda tahay qibladii kamaana dhigin oo allatiina mafcuulkii labaad oo jacaladaha ay tahay ilaa waxaan sidaa u yeelnay linaclama inaan ogaano man yatabicu rasuula minman yanqalibu calaa caqibayhi inaan ka ogaano sidaas waa tafsiir mid kalena waxa weeyaan waa weji labaadoo wamaa jacalnaa kamaanan yeelin alqiblat ka sife allatii qibladaasoo kunta calayhaa dusheeda aad ahayd oo baytulmaqdis ah taas kamaanan dhiginin taas sidaas kamaanan yeelin oo baytulmaqdis ah qibladaada baytulmaqdis kamaanan dhigin ilaa linaclama inaan ogaano hadda intii la soo wareejiyey ka bacdi oo kacbada lagugu soo wareejiyey inaan ogaano inaan ogaano un baan sidaa uga yeelnay min man yatabicu ilaa linaclama inaan ogaano man yatabicu dheh man yatabicu rasuula kan rasuulka raacaya min man inaan ka ogaano yanqalibu gadoomaya calaa caqibayh labadiisa cirbood u noqonaya gadaashiisa u noqonaya oo waxa weeyaan qibladii aa u jeedo baytulmaqdis kumaana yeelin qibladaadii kamaanan dhigin ilaa waxaan uga dhignay intii lagaa soo bedelay hadda kabacdi oo kacbada laguu soo jeediyey inaan ogaano kan ku soo raaco xagga kacbada kuu soo raaco usoo tukada inaan ka ogaano midka kaa hor aan kusoo raacin ilaa dad badanoo ahlu kitaaba ridoobay markii qiblada la soo bedelay oo baytulmaqdis laga soo gadoomay oo kacbada loo soo leexday markaas mafcuulkii labaad baa maxduuf noqonayo ilaa allatidii sifaan ka dhignay allatii sifaan qiblada uga dhigna wamaa jacalna alqiblata allatii qibladaas waa nir marka waxa weeyaan kamaanan dhigin baytalmaqdis mafcuulkii labaad buu noqonaya ilaa linaclama qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wain kaanad waxay ahaatay qibladaas taxwiilinteedu iyo bedelideedu wain kaanad waxay ahaatay bedeliddaa qiblada xagga loo leexiyey taxwiilkaas ama jacladaas yeeliddaas ama qibladaas la kabiiratan bay ahaatay intu waa mukhafafatun waa inu shaaniya kaanad waxay ahaatay taxwiilkaas taxwiilintaas iyo yeeliddaas la kabiiratan iyo qibladaasi intaba waa saddex tafsiire la kabiiratan bay ahaatay mid culus oo weyn ayay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii dushooda mooyaane hadda allaahu ilaahay hanuuniyey mafcuulkii baa go-an hadda allaahu hadaahum ullahu ilaa kuwa ilaahay hanuuniye mooyaane kuwa kale waa arrin ku culus war meeshaan u tukan jirnay see naloo ka wareejiyey oo dhinac kale naloo qaabiliyey ayay dood iyo muran ka keenayaan ilaa qoladaa ilaahay hanuuniye mooyaane ilaa cala aladiina kuwii dushooda mooyaane hadda allaahu hadaahum ullahu ilaahay hanuuniye wamaa kaana allahu ilaahayna muusan ahaanin liyudiica mid dhuminaya iimaanakum iimaankiinna ilaahay muusan ahaanin macnaha ma asaxa walastaqaamo ma dhicin ma asaxayso ma toosna downa maaha ilaahayna maaha liyudiica mid dayacaya iimaanakum iimaankiina subxaanahu wa tacaala waxaa dhacday markii waxay ahayd masaladaani markii loo tukanayay baytulmaqdis oo salaada halkaa lala qaabilay dad halkaa u tukanayay baa dhintay intaan weli kacbada xaggeeda loo jeensa saxaabaa marka nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dadkii dhintay iyagoo halkaa u tukanaya qiblada intaan la taxwiilinin markaasaa ilaahay soo deji aayaddan ilaahay iimaankiina ma dayac iimaanka waa maxay salaad baa looga jeeda wamaa kaana allah ilaah mausan ahaanin liyudiica mid hallaynayo dayacaya iimaanakum ay salaatakum iimaankiina iyo salaadiina ina allaha ilaahayna binnaasi dadka la ra'uufun waa mid uturad badan u turid badan oo raxiimun ilaahay waa mid raxmad u naxariisasho badan weeyaan labadu waa siiqooyinka mubaalaqada weeyaan ra'uuf iyo raxiim sidaa weeyaan la ra'uufun ilaahay weeyaan raxiimun weeyaan markaa salaadii baaba waxaa lagu magacaabay iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum maxaa yeelay lianna aliimaana laa yatimu ilaa biha iimaanku ma taam noqonayo ilaa qofku inuu salaad la yimaado maaha qofka iimaankiisu taam maaha ilaahu salaadii ku taro oo salaaddii uu tukanaya mooyaane liannaha salaaduna mar labaad waxay shamlinaysaa niyad iyo qowl iyo camal iimaankuna waa niyad iyo qowl iyo camal sidaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqee naraa waan aragnaa taqalluba wejhika wejigaada gedgadoonkiisa waan u jeednaabaa ilaahay yidhi fi samaai fii jihati sama samada xaggeeda nebi allow hadba fiirfiirinaysa hadba indhaha kor u taagaysa nebigu tashawuq iyo jacayl buu sidaa u samaynaya hadba kor buu fiirinaya waxyi inta loo soo dejiyo in la yidhaahdo baytulmaqdis ka wareego kacbada qaabi falanuwalliyannaka kuu jeedineen oo kuu jeedineen baa ilaahay leeyahay qiblatan qiblo qibladaasoo tardaahaa aa ka raalli tahay oo aa jeceshahay waa kacbada waa qiblatu abiika ibraahim nebiyullaahi ibraahim qibladii uu tukan jira weeye haddaba waa kan amarkiio fawalli jeedi wejhaka wejigaada shadra almasjidi alxaraam masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeedi halkaas naxwa alkacbati almucadama kacbada mucadamada ee sharafta badan xaggeeda wejigaada qaabili markaas ilaahay wuxuu sii sheegay oo mucjizo ah waxa weeyaan markii kacbadaa laguu jeediyo inay kuwa sufahada ah hadalkaa dhihi doonaan weli ma dhihin kacbadiina weli agga waa qibladiina weli kacbada xaggeeda lama qaabilin kaasaa la yidhi sayaquulu sufahaau waxay ku dhihi doonaan kuwa sufahadaa waxay odhan doonaan sidaa iyo sidaa iyo sidaas oo aayadda hadda aan kusoo marnay markii hadhow kacbadii nebiga la qaabiliyeyna nebiga waa loo sii sheegay hadalkaasay ku dhihi doonaan kii la yidhi hadalkii laftiisi bay la soo qaabileen oo ay dheheen nebiga calayhi salatu salam nebigana horaa loogu sii sheegay wejigaada halkaa qaabili baa layidhi shadra almasjid alxaraam biso xaraamka xaggiisa kacbadaa la qaabilaya shadriga waxaa la yidhaahdaa xagga luqada carabiga jiho waa la yidhahdaa jiho xagga jihada jihadaa qaabi waxaa kaloo la yidhaahdaa uu ku yimaadaa nis ama kalabar waa ku yimaada xadiidkii nabiga calay sala slam isagii ahaa adduhuuru dahaara qaadashadu shadru liimaani iimaanka barkiis weeyaan oo shadrigii baa la isticmaalay oo bar looga jeedo wa xaydu maa kuntum meel allaaliya meeshaa tiinba idinkuna mu'miniinay fawalluu jeediya oo qaabiliya wujuuhakum wajiyaashiina shadrahu jihadii shadrahu jihadiis shadra almasjid xaraam weeyaan halkaa qaabiliya kacbada qaabila weeyaan halkaas baa la qaabilayaa marka wejiga qaabiliyadaas wejigiiba hadda la iska idlaaqi laakiin qofka daatadiisaa looga jeedaayo qofku waa inuu isagii saas oo dhan halkaasaa u qaabilo weeyaan waxaa la tilmaamayaa marka oo halkaa ku jira halkan waxaa la cabiray tacbiirkan kacbadii waxaa laga cabiray masjidxaraam kacbada qaabila lama dhihin hadda kuma qornee masjidulxaraamka qaabila lyidhi kelimadaasaa la isticmaal waxaa la ishaarayaabuu yidhi shaarixan safwaha safatu tafaasiirku waxaa la ishaarayaabuu yidhi ilaa anal waajiba sida waajibkaa inay tahay muraacaatu ljiha jihada in la ilaaliyo jihada la qaabilo duuna alcayni caynta kacbada aysan ahayn culimo badan oo madaahibta islaam ka mid ah baana saa u badan oo waxa weeyaan jihadaasaa la qaabilayaabay ku leeyihiinoo waxa weeyaan cayntii kacbada inaa u jeedid oo mixraabkaani cayntii kacbada ku toosan yahay iyo in qofkaani wejigiisu ku toosan yahay xaqiiqadeeda ilaahay baa og taas qofka marka meesha ka fog oo aan xaramka joogin iyo kacbada agteeda ma xaqiijin karo dadaal mooyaane marka wuxuu yidhi lianna isaabata cayni lkacba kacbada caynteeda in la asiibo min albaciidi qofka ka fog xarajan cadiiman dhibaato badan ama culays badan baa ku ahaaday buu yidhi calanaasi dadka dushooda dadka dushooda sidaas baa kaga imaanaysa marka waa maslo weyn oo laga hadlo waxa weeyaan nasafiguna wuxuu leeyahay tafsiirka weyn oo madaariku tanziil wa xaqaa'iqu taawiilka isaguna markuu ka hadlayay wuxuu leeyahay halkaas qaabilideeda fawalli wajhaka shadr almasjid xaraam ay naxwahu jihadiis fii jihatihi jihadiisaasaa loo qaabilaya lanna wuxuu yidhi isaguna istiqbaal cayni alqibla qiblada caynteeda qaabilideedu mutacasirun waa mid ku culus calanaa'i dadka ka fog oo aan u jeedin aad bay taas ugu culusaha masal gaari karaan wuxuu leeyahay wadikru lmasjid xaraam duuna alkacba masjidu xaraamka la sheegay aayadda ilaahay cabiray kacbada aan la cabirinna daliil baa ku sugan buu leeyahay calaa ana alwaajiba waajibku inuu yahay muraacaatu ljihati jihada in la ilaalinayo duuna alcayni caynta aan la ilaalinayn haddaan mar ka fog tahay ee jihadii la qaabilayo oo aimada hadda madaahibtuna way u badan yihin lakiin madhabka imaamu shaafici qofka haddou meeshii joogana cayntii waa inuu qaabilo haddii kalena waxa weeyaan sida dannigiisa iyo malihiisa intuu dadaali karo isleeyahy halkaasay ku aadan tahay inuu qaabilo taa weeyaan sidaasuu nasafiguna isaguna u qorayaa oo soo rarayaa tafsiirkan kale oo la yidhaahdo xadaa'iq ruux warayxaan isaguna fawalli wajhaka fasrif jumlata badanika shadra almasjid alxaraam buu ka cabira ay tilqaa'a alkacba waxa weeyaan wuxuu leeyahay caynteeda qaabil laabtaada qaabili salaada haddaa u dhowdahay kacbada haddii kalena jihada qaabil in kunta baciidan haddii aad ka fogto sidii oo kale wuxuu yidhi masjid xaraamka baa la sheegay kacbada lama cabirin lianna sala allahu calay slm nebigu madiinow joogay qofka fog oo saasoo kale u fogna yegfiihi waxaa ku filan buu yidhi muraacaatu ljihati jihada ilaalinteeda lianna fi istiqbaali cayniha xarajan calayhi caynteedii in la yidhahdo qaabil xaraj iyo culays iyo mashaqaa ku sugan buu yidhi bikhilaafi lqariibi qofka jooga kacbada ama u muuqan ka dho ama gaari kara iyadoo khilaafsan isagu waa inuu qaabilo iyadii lafteeda marka imaam alqurdubi ijmaac buu soo rarayaa kacbada caynteeda in la qaabilo inay faral ku tahay qofka ma u jeeda qofkaan u jeedinna inuu jihada qaabilayo laakiin masjidulxaraamka halkan waxaa looga jeedaa waa kacbada riwaayaadka badankoodu saasay ku yimaadeen culimo kalena waxay leeyihiin masjidxaraamka waxaa looga jeedaa waa jamiicu lmasjid xaraam masjidxaraamka oo dhan weeye culimo kalena waxay leeyihiin waa alxaram kul xaramkaoo dhan baa loo jeedaa ayay leeyihiin markaas sidaasaa loo dadaalayaa salaadiina loogu dadaalayaa loona qaabilayaa inta adigu dadaalkaada iyo karaankaada ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam xayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra waina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyey yahuud iyo nasaara kitaab baa la siiyey layaclamuuna waxay ogyihiin annahu kitaabku alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday xataa wareejintan qiblada xagga loo wareejiyay inay xaq tahay alla xaggii ka timi wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin biqaafilin mid halmaansan camaa yacmaluun waxay camal falayaan ilaahay ma halmaansana kamana qarsoona ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walain atayta hadaa ula timaadi nabi allow calayka salaatu wasalaam aladiina kuwa utuu la siiyey alkitaaba kitaabka bikulli aayatin aayad dhammaanteed haddaa ula timaadid maa tabicuu ma raacayaan qiblataka adiga qibladaada ma raacayaan yahuudiya nasaara mucjizo kasta oo tusinaysa runtaada arrimaha qiblada iyo wixii la midaba kugu raaci mayaan qibladaada ma raacayaan xaggaa u tukanaysa u tukan mayaan wamaa anta adna ma tihid bitaabicin mid raacaya qiblatahum iyaga qibladooda mid raacaya ma tihid mar haddii ilaahay kacbada kuu soo wareejiyey oo ku qaabilsiiyey adiguna ka wareegi maysid oo iyaga raaci maysid damacii baa la goynaya wamaa bacduhum iyaga barkoodna maaha bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin barka kale qibladiis yahuudiya nasaarana iyana isku qiblo maaha iyagiina israaci mayaan iyagiina israaci mayaan iyagoo wada reer bani israa'iila iyagiina israaci mayaan maxaa yeelay waxa weeyaan kuwan yahuudda ah xaggaas bay waxay leeyihiin qarbigaa bay qaabilayeeno nebi muuse halkaa lagu siiyey kitaabka wamaa kunta bijaanibil qarbiy halkaasi qaabilaya qoladan kale oo iyaguna nasaaraduna waxay qaabilayaan xagga sharqiga iyo bariga wadkur fi kitaabi maryama idintabadat min ahliha makaanan sharqiya iyaguna xaggaas sharqiga oo bariga ayay qaabilayeen marka iyaguna kuwa israacaya maaha walain itabacta haddaad raacdi nabi allow ahwaahum hawooyinkooda min bacdi maa shay gadaalki jaaaka ku yimid oo min alcilm inta ilaahay cilmi iyo aqoonta kuu timid dabadeed haddaa hawadooda raacdi nabigu raaci maya calayhi salatu wasalaam ummaddana waa loo soo marinayaa hadday sidaa dhacdo maba dhacayso adigu ma samaynaysid innaka adigu idan waqtigaa lamin alaalimiin ayaa ka midta aalimiinta waa calaa sabiili lfardi wataqdiir kaba soo qaad wax la yihahdo wey qadarba wailaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan gaala hawadeed iyo mujrimiin inuu raaco wax shaqaaba kuma leh qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwa aanu siinay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba yacrifuunahu way garanayaan hu oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam garasho aan shaki lahayn bay garanayaan kamaa yacrifuuna say u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda say u garanayaan oo kale bay u garanayaan mid iyaga ka mida soo wiilkiis u garanayo wiilal kale usan uga darmayn tabtaasoo kale waxay u garanayaan nebigaan nebigii loo yaboohay oo aakhiruzaman soo bixi lahaa oo tilmaamaha lahaa oo magaciisu maxamed aha inuu yahay way garanayaan calayhi salaatu wasalaam kamaa yacrifuuna abnaahum qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waina fariiqan fariiq iyo koox oo minhum iyaga ka mida wadaadadooda iyo axbaartooda iyo madaxdooda kuwa ka mida layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqa ayay qarinayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin iyagoo og ayay qarinayaan ma muujinayaan kor u qaarimayaan xaq tilmaamaha nebigay qarinayaan calayhi salatu wasalaam iyaga way hayaan kitaabkooda tilmaamuhu ku qoran yihin wayna qarinayaan nebiga daawal baa loogu sheego aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil waa kitaabka awal awal baa loogu sheegay tilmaamahay hayeen ayay qarinayaan sidaa weeye iyaga xaalkoodu waxaa la tilmaamay marka cumar binu khadaab radia allaahu canhu baa cabdullaahi binu salaam oo xagga yahuudda ka soo islaamay wuxuu ku yidhi atacrifu muxamadan kamaa tacrifu waladak wiilkaada saa u taqaanid mayaa maxamed u garanaysaa markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi binu salaam waa aar bu yidhi iyo ka badan sidaa iyo ka badanba maxaa yeele buu yidhi nazla alamiinu min asamaai amiin waa jibriil baa cirka ka soo degay cala alamiini fi lardi amiinkii dhulka joogo maxamed uu ku soo degay calayhi salatu wasalaam binactihi tilmaamihiis fa caraftu waa garta buu yidhi ma shakinaya buu yidhi inuu nebi yahay amaa ilmahayga falaa adri maa kaana min ummihi ma garanayo hooyadiis xaggeeda ilmahayga waxa ka ahaaday falacallaha waxaaba laga yaabaa hadday qof xun tahay khaanad inay khayaano samayso qof kala dhalay waa wax dhici kara amaa nebi maxamed calayhi salatu slam isaga ina kama shakinsanabayn faqabala cumaru ra'sahu sayid cumar baa markaa madaxiisi dhunkaday madaxiisi ayuu dhunkaday taasna sidaas baa loo tilmaamay marka wahum yaclamuuna haddii iyagoo garanayo og ayay sidaas samaynayaan qofka isagoo wixii og oo u cilmile dembiga ku dhaca iyo isku mid ma aha qofka dembiga ku dhaca isagoo jaahil ka ah waxaa daran qofka isagoo og yaa sameeya oo dembiga ku dhaca kaa ayaa daran ilaahay wuxuu yidhi alxaqu xaqu alxaqu xaqu min rabbika rabbigaa xaggiibu ka ahaaday ee falaa takuunanna ha ka mid ahaanin oo ha ka mid noqonin min almumtariin kuwa shakiya ilaahay wuxuu kuu soo dejiyey ee qiblada arrimaheeda la xiriiraya diinta isagaa xaqi ah alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariina min ashaakiin kuwa shakiya ha ka mid noqonin khitaabku markaa nebiga lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam ummaddaana loo socdaa hadalka loo marinayaa ummaddaa leey war ha shakiinina ayb marka wax kasta oo qawaaniin iyo diinta khilaafsan oo la keeno oo xaqii xagga rabbi ka yimid aan ahayn dee xaq maaha waxaas xaqu waa wixii xagga rabbi ka yimid oo sharciguuna ogol yahay marka arrimaha qibladana saddex jeer baa kacbada in la qaabilo ama la qaabilo xagga jihadaas la soo celiyey saddex jeeraa la amray imaamu qurdubi wuxuu leeyay xikmadda ku jirta waxaa weeye soo celcelintaas midka hore iyo amarka hore waa qofkii maka jooga midka labaadna waa qofka adduunka kale iyo magaalooyinka kale jooga midka saddexaadna waa qofkii safara iyo meelaha ku jira ayaa la leeyahay adiguna waa kaas darsigeenu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab